فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo wakhtigan oo kale idinkaga imaado idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xasan gurguurta madaxweynaha dowladda federaalk oo sheegay inuu u safrayo magaalada adis ababa iyo abey axmed oo reer galbeedka u sheegay inuusan dib uga laaban doonin heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya qodobkaasi oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa odayaasha salaadiinta iyo ugaasyada golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo ka hadlay weerarkii inqimaasiga ahaa ee ka dhacay xerada jenaraal gordon ee lagu laayay saraakiil imaaraati ah waxaan idiin soo gudbi doonaa waraysiyo aynu la yeelanay qaar ka mida waxgaradka gobolkaas maraykanka oo sheegay in soomaaliya uu saldhigyo cusub ka furanayo gurgurta oo fariintaasi loo soo dhiibay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan kulan wadatashi ah oo lagu bogaadinayo weerarkii la wilaayay saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay xerada gordon oo ka qabsoomay degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan bogaadinta culimada iyo waxgaradka hiiraan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas ayaana caawa barnaamijka idinkugu haynaa isagoo faahfaahsan u diyaar garooba
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobka ugu horeeya aan soo qabanno xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inuu u safrayo magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya kadib kulan uu magaalada kismaayo kula qaatay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayuu xasan gurguurte ku iclaamiyey inuu u safri doono magaalada adisababa ee dalka itoobiya xasan sheekh socdaalkiisa ayuu ku sheegay mid ku saabsan ka qaybgalka shirar uu adisababa kulala yeelanayo ururka midooda afrika wuxuu ku faanay inuu ka qaybgalayo shirarkaasi oo ay muhiim u yihiin dowladdiisa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada adis ababa xarunta midowda africa meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii ururka midowda africa waa ka jiraa oo ay isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sit sitland meeting ana waa ka jiraa oo adis ababa haddii ala yidhaaho madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno bishii janaayo ee lasoo dhaafay ayuu madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurte fagaarayaal iyo shaashadaha warbaahinta caalamka ka sheegayey inuusan wax wada hadal ah etoobiya la yeelan doonin islamarkaana ay ka fiirsanayaan xiriirka kala dhexeeya sababa la xiriira heshiiskii xabashida lagu siiya badda soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda maraykanka iyo abey axmed iyo xasan gurguurte ku kulansiinayso adisababa islamarkaana villa soomaaliya ay ogolaatay in etoobiya ay saldhig ka samaysato badda cas dhanka kale abey axmed ayaa wuxuu reer galbeedka u sheegay inuusan dib uga laaban doonin heshiiskii lagu saxiixay badda soomaaliya waxaa fashil kusoo idlaaday kulamo magaalada adis ababa ku dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo mas-uulka ugu sareeya dowladda xabashida wafdi ayaa hogaaminaysa iyo haweeneyda maraykanka ugu magacaaban kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay sheegtay in abey axmed ay ka codsatay in uu kulan la qaato xasan sheekh islamarkaana uu ka laabto heshiiskii is-afgaradka ahaa ee uu saxiixay muuse biixi bishii janaayo ee labada kun afar labaatanka ila wareejo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu hogaamiyaha dowladda itoobiya uu gaashaanka u daruuray ka laabashada heshiiskii muuse biixi ee dhigayey in ciidanka xabashida ay saldhig ka samaystaan xeebaha gobolka awdal wararku waxay intaas ku darayaan in dowladda etoobiya ee reer galbeedka cod dheer ugu sheegtay in heshiiskii badda ay la gashay somalilan uu qayb ka yahay amniga qaranka ee waddanka etoobiya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiisa hore ayaan isla maraynaa maraykanka ayaa wuxuu sheegay in soomaaliya uu saldhigyo cusub ka furanayo fariintan ayay dowladda maraykanka waxay usoo dhiibtay madaxweynaha dowladda federaalk ee xasan gurguurte xasan gurguurte ayaa sheegay in shantaas saldhig la dejinayo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah kuwaasi oo ka socda maraykanka iyo sidoo kale maleeshiya dowladda federaalk laga qorayo kuwaasi oo si toosa u hoostagaya dowladda maraykanka Ee, mudane malawaan maanta farxad weyn ayay ii tahay aniga lafsadeyda inaan ka soo qayb galo xafladan weyn ee qiimaha badan ee tilmaamaysa cilaaqaadka dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya u dhexeeya iyo halka uu sii marayo runtii kaalmada dowladda maraykanka ay ka geysteen guud ahaan dib u dhiska dowladnimada soomaaliya iyo gaar ahaan am- arrimaha amniga iyo dhismaha ee ciidanka commandoska ee danab waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qayb weyn ka ah waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo dowladda maraykanka kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin shan xero oo waaweyn oo casri ah shantaas xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta muxuu ahay jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qarash aad iyo aad u badan no uu ku baxayo waa ka mahadcelinaynaa waana astaan ka mid a astaamaha ee cilaaqaadka soomaaliya iyo dowladda maraykanka ee maalinba maalinta ka dambe sii kordhayo maleeshiyaadka ay dowladda maraykanka soomaaliya ka aas-aastay ee loogu yeero magaca bangaraaf islamarkaana ay leedahay shirkad shisheeye ayaa waxaa dhibaato badan ku qaba bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo fuliya danaha dowladda maraykanka habeenkii xalay ayay ahayd markii ay weerar doqonnimo ah ku qaadeen deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo dad rayd ah ay ku dhibaateeyeen
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan isla maraynaa qeybihiisa hore odayaasha salaadiinta iyo ogaasyada golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka hadlay oo erarkii in qimaasiga ahaa ee ka dhacay xeerada genaraal gordon ee lagu laayay saraakiil ka tirsanaa dowladda imaaraadka wariyaheena maxamed ciise cali ayaa wareystay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka galgaduud bismillaah alxamdulilah allah subxaanahu watacaala cidda diinkiisa u gargaartay inuu u gargaaray mar hore noo ballan qaaday runtii waana muuqataa maanta mujaahidiintu halganka ay ku jiraan allah subxaanahu watacaala inuu ku guulaynayo laba daraadle nimankan imaaraadka oo marna carab sheeganay marna islaam sheeganay annaan hadda islaamnimadii waxba aan ka haynin meel kastoo islaam lagu dhibaataynayana u taagan waxaad maqlaysaa inay etoobiyada hadda maanta badday boobaysaa laheed ay la safan yihiin waad maqlaysaa yuhuuddii khaza duqaynaysa waa la safan yihin alla leeyahay soomaaliya yimideen dekadaheedii ay qaar badan ka heestaan oo ka heestaan ciidamadeedii bay leeyihin waa tababaraynaa yay u tababarayaan yaa soomaaliya hadda uga baahan hadday ay macnaha muslimnimo ku difaaci lahaayeen etoobiya ay dhihi lahaayeen meel joog hadda etoobiya iyagu maxaan ku idhaha inay bad siiyaan ay rabaan maxaan ku idhaahdaa yuhuuday waxay rabaan inay ghaze maxaan u xureeyaan waa tii la sheegay diyaaradii ugu horreysay oo yuhuud haddii la duqeeyo toddobadii bishi u tagtay iyaga ayaa lahaylaa laleeyahay hadda runtii rag mujaahidiina maxaan ku idhaahdaa halgamayaala alla subxaanahu watacaala una soo diray ayaa maxaan ku idhahdaa xeradii la dhahaya generaal gordon aad baan ugu diirsanay maqalkii haddii aan maqlnay imaaraad horta meel lagu taabtoba aadaan u rabnay waddanka gudihiisa imaaraad halahaas kula dhacday aad baan ugu diirsannay iyaguna hadda maanta waa dayaayaan inaan meesha laga rabin waa u jeedaan inaan muslimiintu rabin waa u jeedaan inaan shacabku rabin waa u jeedaan inay meesha isaga baxaan inta goori goor tahay haddii kalena middaas iyo mid ka fara badan oo ka dhibaato badan ayaa ku dhici doonta aad baana loogu dirsaday waa tahay weerarkaas waxaa soo dhoweeyey dad badan oo kala duwan shucuurtiina sidaa tahay marka sida maadaama soomaalida badankood isku raaceen sucuurtaan runta aaday u kacsan tahay maba aanan u malaynayninba in maxaanku yidhahdaa magaalada muqdisho anya loogu tago oo haddana maxaanku yidhahdaa nin maxaanku yidhahdaa keligiis duulow oo intaas gaarsii karo alla subxaanahu wax alla u qoray bay aheeday allana subxaanahu diinkiisa isaga ayaa u gargaaraya walcaaqibatu lilmuttaqiin alla isagaa noo ballan qaaday in cirabta dambe aan leenahay halgankuna waa u muuqdaa muslimiintu waa u muuqdaan imaaraad macnaha waa dad lacag kibrisay lacagti ay kibrisay inay islaam kula diraraan ay maxaanku yidhahdaa ay ay caalam ku aadeen soomaaliyay soo aadeen wax ka yaalla ama maxaanku yidhahdaa gargaarahoy u haayaanna ma jirtee dhibaatay ula yimideen aad baana ugu faraxnay runtii welina qalbigeenna ka go'i mayso in haddana maxaanku yidhahdaa meesho lagu arkana saas loogu laayo ayaan maxaanku yidhahdaa aan faraynaa insha allah
waa tahay dowladda imaaraadka waxay leeyihiin ciidaman u tababaraynin dowladda federaalka waa ciidama noocee marka ciidankaasi ciidanku ciidan aad u akhlaaq xun ayaa la sheegayaa niqaabkibuu la dagaalamayaa leeyahay xijaabkibuu la dagaalamayaa leeyahay waxaa la rabay ciidanku maxaanku yidhahdaa waxaa la arki jiray dad akhlaaqda iyo maxaanku yidhahdaa dadka ku tirtirsiye ciidan waa lasoo tababara leeyahay dadka siib dhahaya xijaabkaaga siib niqaabkaaga siib islaamnimada dhan iska siib waaye macnaha gaalnimo ayay macnaha usii horseedu waayeen ciidanka dhammo la sheegayo inay ka bixiyaan bay rabaan dadka diinku ku dambeeya dham ay la dirirsan yihiin shicaarka dham ay la dirirsan yihiin marka iyaga waxaa ka muuqanaysa in ciidan akhlaaq xun ay rabaan inay soo saaraan saasna muga uma suurageli doonto sida xeraas loogu galay ayaa kuwa kalena loogu geli doonaa insha allah waayahay weerarkan marka ay xarakada la beegsatay saraakiisha imaaraadka imaaraadka maxay kaga dhigan tahay imaaraadka runtii waxay ka dhigan tahay maxaanku yidhahdaa nakba ayay ku tahay inaan loo la rabin macnaa waddamadanaan u gargaaraynaa adduunka saddexaad saasoo kale ayaan nahay waxbay ku baarlaxowsanayeen laakiin inaan laga rabin bay ay ogaadeen meel kasta dhibaato weyn ayaana ka soo gaartay waatan la leeyahay nin korneel ahoo maxaanku idhahdaa soomaaliya iyo marow isku haysta la leeyahay oo aad u akhlaaq xumaa u dhibaato badnaa xataa lagu dila la leeyahay marka ma filayaba inay dhowaan ka soo waaqsan doontaba dhibaatada ay ka gaartay arrintaas markaana waxaan soo dhoweynayaa abantaako macalin ciise soo dhowo abwaane dhacdii ka dhacday jenaraal gordon ee lagu beegsaday saraakiisha ka tirsaneed imaaraadka sidee u aragtaa abwaane bismi llah alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wasala allahu caleyh wasalam amaa bacdu waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waa ciid dadka muslimiinta ay iska leeyihiin allana suurageliyey lana soo marsiiyey dad ilaahay kitaabka allah iyo sunnada nabiga caleyhi asalaatu wasalaam inay difaacaan dhabarka u ritay ayagoo ka doonaya bedelkeeda alla ganacsi la gelayo doonaya inay jannatulfardows acla uu ka waraabiyo ayaa mataqaanaa haa guushaas ilaahay sabab uga dhigay annaguna aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay farxad ka weynoo noo soo yeeri lahayd waxaa noo soo yeeray habeenka axadda inayna maba dhinaan leeyahay alxamdulilah mujaahidkaas shahaadadiisa sharafta badan allah ka aqbala asigan ayaan leeyahay haddaan usoo laabto nimanka la leeyahay imaaraadka carabta la leeyahay dadka qaar ay yidhaaheen wadamada islaamkaay ka mid yihiin wadamada islaamka waa inta islaamku haysto kuwa kalena gaalaxu ku haysata nimankaas imaaraadkaahu waa murtadiin oo soo duushay oo islaamka duulaan ku ah waxayna wakiil ka yihiin nimankan ilaahay u caruudo carada alla ku dhacday oo la yidhaha yuhuudda oo haddii ilaahay kuu roon yahay dhiigga muslimiinta inay bacaadka ku cajiimaan doonaya marka dharbaaxyadii xanuunka badneedoo lagu daamdaamiyeeyo kula dhaca jenaraal gordan ilaahay baa kaligiis mahaddaas iskale waxaa mahaddaas haddana usoo celyahaynaa iyadana suma allah kabacdi shahiidkii sharafta badnaa oo dhiiggiisa mataqaanaa taariikhda dahabigaa ku qoray ilaahay jannada tolfardows acla la hadejiyey ayaanu leeyahay ummad badan ayauuna jirkeeda jirraaco geliyey oo farxad la ilmaysay cadowgaas ilaahayo haddii ilahay kuu roon yahay islaamka duulaanka ku ah ayuu noogu qalbi qaboojiyey inuu isiga ilaahay saab uga dhigay allahna ku mahadsan suma walaalkaas galay oo haddii ilahay kuu roon yahay lafihiisa ku shiiday ayagana afka ciidu wada daray iyo kuwa danqaqoo ku yimiday oo garoonka abudabay ka soo duuleen ayagoo faraxsan oo mataqaana gacanta su jaljala isku salaamaya lasoo sagootiyey oo islaamka ku duula la yidhi oo cadowgaas ahaa waxaa ilaahay qadiray in iidoo dhulka laga xabxabay hilbahoor lagu naqo dubay laga dejiyo ilahay keligiisoo mahad ku leeyahay annaguna waa soo dhoweyhaynaa ilaahayna mataqaanaa diinta islaamka kor waayo ahalkeena allaha naga dhigo inta ka soo horjeedana saas cagta ka hoos allaha u geliyo sidaas ayaan leeyahay waa tahay abwaane maxaad ka taqaanaa imaaraadka maxay siiyeen ciidamadan soomaaliya maxay kasoo dooneen oo saraakiishan imaaraadka maxaa is leedahay adi ahaan aniga waxaan is leeyahay ambay taaba waaba sida ay tahay waxay doonayaan inay tirtireen waa wakiilo gaalo waa wakiilo heer galbeed waa wakiilo yuhuudeed waxay yidhaahdeen ananka muslimiinaan la magacaasan la baxnay laakiin dhaqankeennu muslim dhaqan muslim ma ahanin annagaana idinkaga sii hormarayna howlahaas mataqaana annaga noo xil saara idinkuna kor naga ilaaliya annaguna murtadiin ah ayaga u dhashay masaaro geed ma goysee geedaa yidhi masaare ima goysana gobolkaaga kugu daaban ayagan dadka dhex beeraha asaan ku dhex yeelanaya ayagan isku burburinaya aduguna aniga dusha iga sii hayso aniguna mataqaana maadaama muslimaan aha ugu aan leeyahay anoon muslimna ahayn saasaan kusii dhexgelaya saasaan markaana ciidan ayaga idinka qorto oo anigu mushaar siiyo oo soomaalida ciidan ka qorto ayaan iyaga iskusii burburinaya diintana kusii duminaya idinkuna idinkan diinta wakiil idinkagaasiyaan u baabi'iyo kusii gambado idinkuna kor iga haasta dhaqaalana is igu soo shuba anna iyaga dhexdooda murtidiintaasaan mataqaana abuuraya soomaalida asaan kusii duminaya asaan kusii dhaqan xumaynaya asaan biirka iyo calaqa iyo baktiga iyo qurunka oo ilaahay nacab yahay ayaan iyo daroogeeyo ayaa mataqaana waalidkooriyo kalama yaqaanin iyo dadka kale kalama yaqaaninay aan ku fidnayha saasay dhahayeen marka waxay meeshu yimideen saraakiisha sarsariisha iyaga anu saraakiisha hoosaan aqaanaah yamanna madax ka ah soomaaliyana ka madax ka ah yidhaahdeen ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay cidda saas u gasha waa allah waxaana loo soo mariyey dadka daduu ilaahay jecli u soo marsiistay mataqana inuu gacmahor ku cadaabo wuuna ku cadaabiyey allah inaan la koobi karin mahadsan dibadeedna waxaa mahadsan maskaxda feebo waxaan ka shaqaysay haddii aanu digo gaalo iyo murtadiinta isbahaysata haddaan u digana waxaan leeyahay wadankan dhaqaalaysanoo eebba nagu dhowray cadowguna adduunyada dhammaan uga dhegtaagayo asagoo dhufees dhaarugala dheemantaya luulka shidaalkana dhuuga rabanya tubuu dhiibo dhalanteedsa waayo rag baa dhiig ku bixiyeen sidaasaan leeyahay shacab dadka loo bixiyow ka run sheega muslimnimadiinna maalinta aakhiro maxaad ahayd adduunka markaad joogtaa lagu dhihi doonaahe gaaladan indhaha ka qoryay jiray waa nacbaa jiray ma hay maraysaan sheegi jiray ma haddaan dili karaan dili jiray ma weligayna coladaa gaalgala dhexaysa ilaahay birri inaad u sheegtaa lagaa rabaa iyadoo qalbigaaga afkaaga is waafaqsan yihiin waxaan idinka doonaynaa oo ilaahay idinka doonaya inaad gaalka cadow ku naqatiin ood ku ad adadkaatiin waa haddaad muslimnimo rabtaan waa haddaad janno rabtaan waa haddaad alla raaligelintiisa rabtaan ku adadkaadha gaalada alla ku adadkaaduu nayiriye cadowga ilaahay cunugaas dhallinyarada ah ee lafihiisa ilaahay naftiisa uga iibsada inuu haladaas afka ciidda u daro waxuu rabaa waa rabtiin waa janne ma jannaadna rabina wallaahi bilaahi inaad gaalo jeclaatiin aan lagu helaynin inaad dhahdaan gaalka waxuu ka qabraa mahan iska socdaa xaanudila xaase iga galay inaad dhahdaanna idiin suuragelaynin ilaahay wuxuu jecel yahay cadowgan ilaahay dhafoorada ka tuma xukunka allah ku rida gaal ninka laftato waa gaal kale waman yatawalahu minkum fa inahu minhum allah saa xukunkaas riday qaadha idinkuna cadow ku naqda gaalka alla cadow ku naqda yiriye mujaahidiinta kuwa tabartoysoo sariraha kor saarno waayeelka oo cudurdaar kale ilmaha iyo naagaha ha u duceeyaan dadka muslimiinta gaalada la dagaalamaya habeen iyo maalin kulley waa dukadano salaadilihina waa muslimiin ha u duce ilaahu mujaahidiinta qawiyey ilaahu diintaadu waa kore ahalkayra naga dhig ilaahu mujaahidiinta gaalada kuwa cagta mariyo ka dhig ilaahayow gaalada cagta ka hoosgeli ilaahayow ducadaas haddii laydinka waayo waxaad gaba rabtiin haddaad qor ee boosh qaadahayna ee ducadii muslimiinta ee mujaahidiinta inaad ka boqayshaan ambaad maalka ka boqayshaan naf lahaa maysaan iska ilaaliya walaalaheenna aan jeclaha tihin haddaad shacab tihiin shacabow laakiin shacbaan aha dhul layska yeeli maayo yaad la jirtay macadowga gaalkaad la jirtay mase muslimka korjaad la jirtay cawladaa ka dhexaysa lagu leeyahay jawaabtaad ku guulaysa laheeday waa inaad noqoto nin gaalka ka horjeedoo la dagaashanay inaad noqoto marka cadow ilaahayow adna waxaan kugu leeyahay aan ku dhahayaa diinteenna waa duma rabteen dad kalahaase daafaca diinteenna waa dumi rabteen dad kalahaase daafacaad diinteenna waa dumi rabteen dadka lahaase daafaca diinteenna waa dumi rabteen dadka lahaase daafaca sidaasaan leeyahay markaana waxaan la kulannay mid ka mid ah dhallinyarta ku dhaqan gobollada dhexe waxaanu soo dhoweyneynaa weerarkii ka dhacay generaal goldon ee lagu baabi'iyey ciidamadii caloosha ushaqaystayaasha ahaa ee imaaraadka waxaanu ku soo dhoweyneynaa qalbi furan annagoo dareemayna in ay quluubteena taabatay farxaddaasi dhallinyaro haddaana faca mustaqbalka oo annaga waxaana diyaar u nahay insha allahu tacaala in tan iyo mid ka ballaaran imaaraadka lagu beegsan doono insha allahu tacaala sidoo kale waxaan leenahay imaaraadka dalkan burbur iyo baaba mooye waxaad ka dheefeyd habeeraatee lama arko muddeeda kaleeto imaaraadka waxaan ogsoonahay muslimiinta falastiin kan gumaadaya waa isaga muslimiinta ku sugan yemankan gumaadaya waa isaga marka imaaraadku waddan kasta oo islaam ah isaga ayaa lugta kula jira kuna soo duula rabana inuu baabi'iyo magaca muslimiintoona rabaa inuu ku baabi'iyo siduu micnaha gaalada iskaga gado gaalo jaceelunbaa ugeeyaan dhihi karaa imaaraadka waxaan leeyahay dalkan waxaan baaba ahayn kama dhexleeyay daraawiishta dhashiisiibaa ku sugan sayidkoo kale ragaha jooga waxaweye mustafoo kalaa jooga dalkan mustafa waa shihiday maanta waxaweye ilaah baa oofsaday laakiin rag mustafa lamida aa jooga insha allahu tacaala waxaan dhihi- waxaan dhihi lahaa imaaraadka dalka iskaga baxa yuhuuddana wakiilaadka tihiinu waa ognahay ridadaana adinkaa dabada ku watee imaaraadoo dalka iskaga baxa imaaraadka iyo turkiga waxaan leehay baaba mooye wax kalood ka dhexlaysiin lama arko baabuurkan ay maraykan wadeen maraykan waa ka degi rabaan idinkaa qabsan raba idinkana jab iyo baaba mooye wax aad ka dheefaysiin ma lahan labadaas dowladood saasaan leeyahay muslimiintana waxaan leeyahay imaaraad ha la iska dhiciyo imaaraad marka waxaan leeyahay gacanta ha lagula tago in la baabi'iyo la laayo anugu baaqaa imaaraad fariinta ugu ballaarana waxaan u jeedinaa shucuubta muslimiinta imaaraadka kuwa kusoo xiga etoobiya wey oo baddan loo saxiixa etoobiyan ha lala diriro imaaraadka kuwa k- ku xiga etoobiya waa etoobiyana dagaalka ha loo badiyo oo ha lala diriraan leeyahay kuwa bada ha loo saxiixay dalka inay maxay ahaydoo gacanta ku dhigaan waa imaaraadka kuwa la raba in dalka loo gacmo qabtana waa ethoobiya yuhuudda bariga afrika ethoobiya waa etoobiya una la shaqeeya imaaraadka marka imaaraadow haddaad yuhuud noqo lahayd dagaal iyo dil iyo qarax mooye wax kale ma jiraan leh insha allahu tacaala tadmiir kaamila aa soomaaliya ku arkaydaan nabadna kama sugi doontaan insha allahu tacaala raggaad dhiigga iyo dheecaankii dhiid ku bixidiina idin dilaya insha allah mooye wax soo dhoweyna iyo wax een, gacmo furana ma jirtaan leeyahay dowladda federaalka waxaan leeyahay olba federaalaad aheedoo waxaad rabtaanaad ku dhaqeedeen dalka oo ridaad aheedeen ma garad marka dowladdan federaalka gabalkeedu waa dhacay dowladda federaalka hadda waxaan maqlayay etoobiya u duushay ka degtay waxaway gurguurtay wuxuu bilaabay gaaladaas inuu toogsado dabagalo gaala inuu ictiraaf ka raadiyo dalka u kala qeyqeybiyo shan maamul goboleedaa joogtaa la dhahayo soomaaliya awalna kilinka shanaad iyo n f d waa maqnaayeen marka waxaweye qeybna etoobiya goostay qeybna kenya goosatay inta dhiman in loo kala qeyqeybiyaa la rabaa marka nimanka la dagaalamayo kasoo horjeedana waa nimankan dhallinyarada ah oo qoriga siduu garabka qoriga ugu jira marka dowladda federaalka waxaan leeyahay nabad idinma taalo dhulkaana nabadi ma jirto dagaal mooye nabad waa idinkaga dhammaatay dowladda federaalka dalka iskaga waxaan leeyahay iska ewalba dibadaha ka imaadeena dibadihiina u laabta dad dibadda ka yimid oo- oo danaystayaal ay ahaayeen oo dibadahoodina iskaga laabtaan leeyahay kuwan hadda waxaa maqlaya sarkaal loo tacsiyeynayo aada loogu tacsiyeynayo ciidanka imaaraad ka mid gurgurta xataa waa ooyaa maql markii la gaaray tacsidiis wuxuu yidhi saraakiil waaweynaa naga baxdo yir gurgurta aada u ooyaa maqlay marka waa waa ooyi doontaa ooyin badanaa ilin badanaa kaa daada doonto dalkeena sidii loo baabi'iyey ooyintii badneed oo dhacday iyo dhibaatadii dhacday tan midaa ka dambeyn doonta insha allah waa wax badan jiif maku leeyi doontidaan leeyahay intaas kadib ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa isagana bogaadiyey weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu laayay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka carabta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ان maantay halkan waxaan ka bogaadinayaa tahniyad u wadirayaa inkhimaasiga ka dhacay xerada Gordon General Gordon xeradiisi oo ay joogeen saraakiil iyo askar iyo calooshu shaqaystayaal cadaan iyo afrikaan isugu jira halkaasoo lagu maleegaya dhagaraha muslimiinta iyo kuwa mujaahidiinta iyo wada qaybsiga dalka soomaaliya sida qaabkii loogu soo celin lahaa ee gumaysi dadban halkaasoo dhagaraha ugu waaweyn dhanka ciidan ahaan iyo siyaasiyan lagu maleegayay ayaa walaal walaalaha ka mida mujaahidiinta wuxuu ku galay inkhimaasi runtii waxaa la dhihi karaa ilaahay ayaa barakeeyey sidii uu ugu talagalay ama mujaahidiintu ay ugu talagalaynayn u dhacday waana bishaaraad u soo hoyday ummadda soomaaliyeed dhammaantood si guud ahaaneed si gaar ahaaneed Een, runtii mujaahidiinta iyo dadka wilaayaadka jooga ayay bishaaraadkaas ugu soo hoydeen ilaahayna maalintaas maalin farxada nooga dhigay waana maalin la xusi doon xusuus leh oo taariikhda geli doonta Een, generaal gordon xeradiisa waa xero ciidan oo nimanka imaaraadka ay ka shaqaynayeen joogeen een, ay ugu maleegayeen dhagaraha islaamka runtii waxaa soo diray nimankaas nimankan imaaraadka carabta nimankaas waxaa la yidhaha ninka haysta shaydaanka carbeeda qarnigaana la yidhaahdaa nimankaas wuxuu ahaa niman korneyla yaman ka soo shaqeeyey suudaan ka soo shaqeeyey soomaaliya ka soo shaqeeyey dhammaantoodna islaam la diri islaam nacayb ayuu ugu caanbaxay waxayna siiyaan imaaraadka carabta waxay gacan weyn siiyaan yahuudda oo ay ugu talagaleen inay muslimiinta falastiin ay laayaan afrikaantan muslimiinta afrikaana waxay ugu talagaleen etoobiya oo hadda ay siiyeen laba bilyan oo lacaga oo dollar ay siiyeen una siiyeen inuu badda soomaaliya ku qabsado dalka soomaaliya oo dhan uu shaqeeyo haddana ay ugu diyaar yihiin wax allaale waxuu weydiisto qabo anaana qarashka bixina qabo ana qarashkan bixina marka waxaa weeye ilaahay baa ku jabsha halkaas walaalkaas meesha galay mustaf mukhtaar aadan ilaahay shahadiisaa ka aqbalo annagana miisaalkiisii oo kale allah naga soo saaro waa badan way noo joogaane ilaahay sida liifka ugu sugay ilaahay liifka ha ugu sugo waxaa weye meeshii loo rabay ayay ku dhacday waxaana ogahay oo maantay aana shaki iga jirin dad badan oo muslimiina oo soomaali ah inay ogyihiin dhagaraha imaaraadka carabta oo soomaaliya ou soo galay inuu yahay gaala kalkaal oo gaala la shaqaysa oo inuu tirtiro gacantana u geliyo dalalkan ama carab ha noqoto ama afrikaan ha noqdee musliminimada sheegta inuu shacbiyadooda ou minguuriyo una sallimo gaalada maraykanka iyo afrikaantan gaaladaahoo saliibiyiinta ah inuu u gacangeliyo dalka ixtilaal ou saas ugu soo rogo imaaraadku shaqooyinkii muslimiinta dadka soomaaliya ay muqdisho ka shaqay jireen waa la joojiyey wax allaale waxay gaartay in ay cisbitaaladii ayrabooradii dekadihii meel walba ay qabsadaan oo imaaraadku uu noqdo kuwan koobi ay iska ahaadaan laakiin maamulka hadda ka jira oo dalka haysta oo dhaqaalihiisa xisaabiya oo dhaqaalihiisa howshahaya inay imaaraadka carabta ay yihiin nimankaasi marka imaara meesha ma joogtee waxaa waye shayaadiin meesha isugu tagtee ilaahay waxaan leenahay ilaahay waxaan leenahay kuwa ugu waaweynna madaxooda allaha jabsho ilaahayna hana dhaafiyo balaayana allaha ku rido annagana waxaa waye waxaan naga baxay waxaa naga baxay furuq nagu dhex jiray oo shaydaan oo la soo diray oo suudaan dhibka u geysta la ogyahay oo yeman dhibka u geysta la ogyahay ayuu soomaaliyana hadda uu ku fool lahay runtiina hadda uu rabay qorshaha dhan oo watay ay ahaayeen inuu maantay uu aasaaso ciidamo waa laogyahay ciidamadan ridada nimankan waxay hayaan lama arko kuwa ridada sheeganaya oo meesha joogoo dowladnimada sheeganaya mushaaraadka iyo kulligood ayagaa bixiya waxa allausta iyo bakhtiga iyo dadka wax marin habaabina oo dhaqaalaha sarcadina dadka oo dhallinyarada laleeyahay askari noqo imaaraadka mushaarkaaga bixinaa soomaaliya bixin hadii la yidhaha ma aadaya day wuxuu ogyahay xasagurguurta mushaar bixi inuusa ku filnayn waa ogi marka imaaraadka soomaalida dhallinyaradiisa wax marin habaabiyanayo oo bohosha ku ridaya asagaa uga horeeya annagana waxaan leenahay ilaahana dhaafiyo kuwa hadda joogana waxaan leenahay haddaadan kala bixin tii dhacda ka daranaa dhici doonto waxaa ku sugaya kun nin oo mustafoo kaleha ku sugaysa mustaf mukhtaaroo kale kun nin oo wada istishaadi oon khimaasi meel lagaga yimidna ma taqaanid sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna meesha looga yimid hadda imaaraadka waa dowlad dhime ma garanayaan mana gara karaan meesha looga yimid walaalkaas dhexdooda inta ka istaagay hortooda inta ayagoo taagan baaska ku tiray ee laaye waxaa waaye ilaahay shahadiisa ha ka aqbalo ilaahay jannatulfirdows ha uga bishaareeyo annagana miisaalkiisa allah nugu badsho insha allahu tacaala
waa hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay kulan wadatashi ah oo lagu bogaadinayo weerarkii lagu laaya saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay xerada jenaraal gordon ayaa ka qabsoomay magaalada buuqa qable ee wilaayada hiiraan kulanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka wilaayada gabagabada kulanka waxaa goobta ka hadlay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada hiiraan iyagoona si weyn u bogaadiyey camaliyadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الكرام البررة ثم ما بعد مركا كوباد الله سبحانه وتعالى ومهدنقيا مركا لباد وحان بقادينينا ونسور دوينينا عملية دي كبعد مقالة مقدشة الوحى سوقين من كان الإمارات العربية آد يا آد أي عرنتا أسوى دوينينا هل يجي فلي إلهي سبحانه وتعالى وحان وقبر يعني إلهي إنو عزيو آخري الدنبا الدنيا دو واكتاقي آخري إلهي سبحانه وتعالى عزيو الفردوس إلهي كورابيو وحي كم التهي وحي waxyaabaha ilaahay subxaana wataala mujahidiinta u furay allah wuxuu yidhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana iyagu waxay u malaynayeen meelaha ay ku jiraan iyo inay ammaan tahay oo aan la soo gaari karin bay u malaynayeen mujahidiinta ilaahay baa u furay subxana watacaala camaladii ayada ah ilaahay baan u sahlay marka camaliyadda ayadaa waanu soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay waana fadliga allah subxaana wa tacaala mujahidiinta uu ku manaystay wey talabaad walaalayaal nimankan leer alimaaraat waxaa weeyaan waa seef gar laga siibay oo maanta ay ku shaqaysanayaan dowladaha gaalada ay ku shaqaysanayaan yahuudda iyo maraykanka ayaa ku shaqaysta waxaa weeyaan allah subxana wa tacala wuxuu yidhi uma lanansicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya uma lanaxnu aclamu biladiina hum awlaa biha siliya kuwa alla subxana wa taala ugu daran maanta waa ayaga gaaladu waa kala gaalsantahay walaalayaal cadaabkooduna waa kala kuliya qiyaama marka la gaaro gaalada maanta ugu gaarsan caalamka islaamkan ugu daran ayuhum ashaddu cala araxmaani citiyan waa alimaaraad weeyaan muslimiinay curuubadii carnimada nimanku sheeganayaan ha ku kadsoomin nimanku waa cadow ilaahay dhibka maanta muslimiinta meel kastay joogaan hayana iyagaa lambarkow ka ah baddaan hadda la bixiyey ee muuse bixi nimankan maaragtay uu saxiixay etoobiya uu saxiixay arrintaa waxaa gadaal ka taagan ee gadaalka riixaya waa meelgelinayna dhahaya iyaga weeyaan marka shacabka soomaali waxaa leenahay baraaruga oo indhaha fura oo cadowgiinniiyo naasixiina kala garto waa doqonnimo inaad cadowgaada iyo naasixaada aad kala garan weydo waa arrin doqonnimo ah هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكال أولا آه ثانيا حنصور وينينا رقي فليي هوشاس رقي قبنقابيي وأوهر مجاهد كماشاس كهول قلي آه عمليداس muslimiinta qulubtooda shaafisay ilaahay subxaana wa tacaala uu markaasi gacantiisa ku sababay allaha subxaana wa tacala waxaan ugu baryayn jannada firduus ilaah ka waraabiyo raggii howshaas la waday oo asaga qalqaalinaya howshaas la waday in ilaahay subxaana wa tacaala iyagana dembigood ha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala ha noogu cizeeyo islaamka waaba lagu cizoobay oo cizi iyo sharaf baa lagu helay muslimiinta qulubtooda waa daawo iyo shifo ayay heshay waa yashfi suduuri qowmi muminiin ayaa ka dhacday imaaraadka ayaan markaasi mar labaad waxaan leenahay waa cadowga markaasi muslimiinta ay leeyihiin ee ugu horeeyo shaat islaam buu geshan yahay maca daalika waxa waaye waa seef markaasi macnaha muslimiintii hoosta ka xaabinayso muslimiinta marka inay baraarugaan waa cadowgaas ay iska orkaan oo markaasi macnaha dhibaatada maanta uu sameeyey liibiya iyo marka yeman iyo meelaha suudaan iyo soomaaliya iyo intuu ka sameeyey iyo falastiin wax la koobi kara ma ahan waa seefta ay ku adeegtaan nimanka lagu magacaabo ee gaalada oo muslimiinta cadowgooda ah marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu qamciyo dowladdaas ilaahay u baabiyo u tirtiro oo wax ka noocsooda dambaan la arkin shacabku waa muslimiin way fiican yihiin laakiin dowladda iyo maamulkeeda iyo qurunkeeda iyo qashankeeda ilahay inuu baabiyo ayaan ilahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala waxaanu leenahay marka hawshaasna waan bogaadinaynaa raggaasna waan u ducaynaynaa waa qulubteenna ayaa daawootay ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa kuwan iyo kuwa kaloo lamid aho ka badan ilahay na siiyo nasri ilaahay na siiyo subxaana wa tacaala gaaladii marka waxay rabtaa israacin bay rabtaa waa cadowga waa jabay wixii markaasi shaat islaam gashanaa iyo wixii markaasi gaal caddaan ahaaba way jabeen keliya waxay rabaan israacin bay rabaan jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسن الله ميشن إسبوك أنا كيني إنه أه يعني قوله النقبضة إسلامية ee walaayada hiiraan waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo duco u soo jeedinaynaa mujaahidiinta bariga afrika khaasatan arrintii ugu dambaysay ee ka dhacday xerada jenaraal goordon oo saldhigga u ahayd riddada imaaraadka aad iyo aad iyo aad ayaan arrintaa ugu hambalyaynaynaa waa arrin aan rabnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka barinay in imaaraadka masiibo ay ku dhacdo imaaraadku waa masiibo waa ibtalo loo soo diray islaamka siday u ciribtiri lahaayeen waa midida keliya ee gaaladu ay ku shaqaysato laguna laayo dadka abriyada ah ee islaamka tusaale ahaan waxaan la soconnaa waxa baabi'iyey yemen oo burburiyey waa iyaga waxa hadda dhibaatada ku haya suudaan waa iyaga dadka abriyada ah ee maalin walba lagu laayee falastiinka ah ee la xasuuqaya daabkeedii waa imaaraadka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mar dhow imaaraadku inuu habaarna waa ku ridaynaa ibtalana allaha ku rido imaaraadku inuu caalamka ka tirtirmi doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي با أولا مهد سبحانه وتعالى مهد أنا سوكو بكرن وبلابي لما الله والله مهد سبحانه وتعالى الله نو سور تقليي إن دعضو amay qabsoonto camaliyadii ka dhacday goordan oo ahayd meel islaamka loogu tashado lagu lugooyo lagu jilaafeeyo lagu inqilaabo ahayd in camaliyada ee ka fushay allaha noo suuro geliyey oo noo fududeeyey baan mahadsan subxaana watacaala awalan iyo aqar isagaa mahadle haddanaan mahadinaynaa intaa kadib ammaan ujeedo jeedinaynaa mujaahidiinta maskaxdaas iyo fikirkaas keenay oo ilaahay uu ku ilhaamiyey oo sidaas u qabtay uu ku fikiray oo maryin laba aan ahayn oo shaqadaas qabta oo islaamka caafimaadyana haddana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay ninka la yidhahdo imaaradow haddaad gaala soo hoos gashay annaguna ilaahay subxaana watacaala hoos galnay haddaad gaala micii biday annagana ilahay subxaana watacaala maxay badnay waxaana leenahay adduunka waxa kor sooran oo dhan samaawaadka allah inta joogta kulli allah xukum allahna ka adag allahaasaan anagu magan u nahay ilaahay wadaan dartaa ugu jirna camalka ilaahu noo kaalmay ilaahay na sug ilaahu xaqana waafaji assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أنا دبوا قاعدين إنا ونكفر حسن هاي عملية kala guudulnimada hadad ka dhacday xerada jenaraal gordon aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa inta qof muslimi waxuu jecel yahay soo dhoweeya ayaan soo dhoweynaynaa waxaan kaloo habalyaynaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo arrintaa ka soo shaqaysay ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiina iyo cimrigiina iyo fikirkiina allah noo barakeeyaan leenahay intaa kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala imaaraadka inaan wax yar tacriifiyo imaaraadku waa dowlad yar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiinta ku salladay waxaad dareemi kartaan soomaalidu waxay tidhaahdaan ninkii hooyadiis ka guuray sodohdii uma nagaado waxaad dareemi kartaan falastiin waxa ay ku hayaan inay cadowgii ilaahay oo dalkooda qabsaday ku hubaynayaan waxaad dareemi kartaan suudaan waxay ku hayaan labadii jaanib jaanib kasta wadan kasta laba jaanib markay isku qabtaan midka wadanka ugu liita oo dadka ugu liita oo diinta ugu liita ayay maaragtay ay baritaaraan waxaad dareemi kartaa yaman waxa ay ku hayaan oo carab leh oo jasiiradu carab kula jirta ka sugi mayno marka annagu wax ka wanaagsan ma ka sugayno waxaa layidhi gudaha carabta waxaa looga yaqaanaa ninka boqorka ka ah shayddaanul carab shayddaanka carabta looga yaqaanaa marka ka sugi mayno annagu wax intaas ka wanaagsan noona geli maayaan inaysanna soo gelin ayaa noo khayr badan nimankan imaaraadkana intaasaan tacriifkooda uga baxayaa waxaan baaq u jeedinayaa dadka soomaaliyeed oo ku kadsoomaya riddada waxaad arkaysid meesha wax marayaan ilaahay baad la dagaanshan tihiin dad muslimiin aad ahaydeen meher xalaalaha laydinku dhalay diinta islaamka aad ku dhalateen waad ka baxdeen dimuquraadiyo iyo kufriya ciid u noqotiin ilaahay dhabarku idinka jubshi ninkii maanta aan ku tegin ee xilligan soo gaaray waxaan baaq ugu jeedinaynaa inuu isaga baxo si degdega inuu isaga baxo qofkii wiilkiisa uga jiro oo waalidu maqlayaan waxaan leenahay wiilkaada kala bax ilaahay bay la dagaashan yihiin dhibaatay wadaan waxa ku dhacaya waa u jeediin ama imaaraad ha tababaro ama turki ha tababaro ama maaragta ruush ha tababaro ama maraykan ha tababaro ciddii doontaa ha tababarto dhammaantood waa qoryo jahanabo u guran ilmihiinna kala baxa ayaan leenahay dadka mujaahidiinta waxaan leeyahay ee caalamka maanta jooga qaasaan soomaaliya jooga gaalada ha layska dhiciyo gaalada ha layska dhiciyo imaaraadkana ha loogu daraado ha loo labanlaabo ninkii boqol xabadood haystaa siddeetan ka mida imaaraadka ha ku rido wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mahad ballaaran hanaga gaarto wiilkii alxamdulilaahi oo fuliyey camaliyadii xerada jenaraal gordon oo fuliyey amhaalkiisoo kalena allah noo badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala asigana naxariistii janna allah sii waalid dhalina ilaahay subxaanahu wa tacaala kii u shafeeca allah ugu dhigo annagoo ah nuquuqdii gobolka hiiraan magaceeda macal asmaan abubakar waxaan alxamdulilaahi aan hambalyaynaa aad un u bogaagina xarakatu shabaabulmujaahidiin allaha barakeeya ilaahayna alxamdulilaahi guul iyo cizina allah siiya annagana alxamdulilaahi nuqubadii haddaan nahnay duca iyo garabtaag iyo wax allo wixii karaamkayna waan la garab taagannahay imaaraad waan ognahay inta soomaali ku haysa inta islaamka ku haysa dekedaan tanna hadda aad aad arkaysaan soomaaliya hadda etoobiya waxa siisi waa ayada waxa dhisi rabta waa waa ayada islaamka waxaan ugu digaynaa oo soomaaliyeed in arrintaas ka foojignaadaana ka digtoonaadaana ganacsatada haddii aragta imaaraadka waxaan calaaqaadka laleh inaa calaaqaadka u jarta ina badeecada xumo ay keenaana ka jaraana intaas ayaan ku bogaadinaynaa waxaa kaloo alxamdulilaahi aan bogaadina u sheegaynaa ilaa mujaahidiinta inta muslim oo joogta caalamka afarta qabla kala jarta ina alxamdulilah meel alla meesha ay joogaana imaaraadka waa inay taarget u noqdaan imaaraadka meel alla meesha ay joogaana waa inaad maxaa yeelay ninkii xooga ku gooy xibinta la gooya hala yiri marka ayaga waxa weeye maanta waa nasoo tafaxaydadeen kuwaas halalaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah toddobaadka dambe intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السامي بدين عظيم هو السامي